waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali haddii aan ka hadlo insha allahu tacaala waxaan ku hadlayaa magac hay-ad yar oo aanu halkan ka aasaasnay annagoo dhowr qof oo soomaali ahoo magaaladan joogna hay-adda magaceedu waa gurmad somaali relief inta badan waxaa laga yaabaa dadku inay wada garanayaan oo t v-yada ay ka daawadeen barnaamijyadii ay hore u fulisay bishii maxaan ku dhahdaa j december ee lasoo dhaafay markii abaaruhu wadanka ay ka bilaabmeen waxaanu samaynay gurmad masaajka maxaan ku dhaha north melbourne oo soomaalida baanu inta badan hawsha ka wadnay waxaanu la shirnay gabdhaha soomaaliyeed oo lagu yaqaano khayr badan arrintii aad bay noola qaateen kulamo kala duwan baanu samaynay oo lagu qabtay community centerada maxaan ku dhaha magaalada gaar ahaan xaafadaha northka kensington iyo fleminton lacag fiican baa soo ururtay oo kontomeeyo kun oo australiana maadaama ay heedu cusbayd baahiduna badnayd loona baahan yahay ammaanada sideeda in loo sugo anaa la isxil saaray oo lacagtii halkan ka qaaday magaalada xamar baan tegay waxaan halkaa kula kulmay culamo kalsooni badan lagu qabo oo ka socotay gobolada baa iyo bakool iyo gado oo meelaha abaaruhu aada uga jireena waxaan ku wareejiyey wixii aanu ugu talagalnay qayb ahaan goboladaas anigu waxaan imid markii dambe magaalada gaalkacyo dhinaca koonfurta meel u jirta boqol kilomitr ku dhawaad oo la yidhaaho gawlala baan tegay oo dadkii reer miyiga ahaa ee xooluhu ka dhammaadeen ay kusoo urureen halkaasaanu ka fulinay mashruuc maxaan ku dhahdaye taakula ah waxaan markii dambe usoo gudbay dhinacan maxaan ku dhahdaye gobolka nugaal magaalada burtinle oo lagu yaqaano deegaan xoolo dhaqato oo ilaa boqol iyo konton kilomitr oo squarea baahi badanna ka jirtay tuulooyin aad u tiro badan ayaa maxaan ku dhahda halkaasna insha allahu tacala mashruucaasaanu ka fulinay waxaan u gudbay gobolka sanaag gaar ahaan magaalada baran baadiyaheeda meel la yidhaaho gedi oo ceel ku yaalo baa dadkii reer miyiga halkaa la iskugu keeno iyagana halkaasaanu mashruuc ka fulinay magaalada laascano iyo gobolka sool baan u gudbay isagana ceel la yidhaha dhuxun oo magaalada baadiyaha uga baxsan baa dadkii reer miyigaha ay xooluhu ka dhamaadeen la iskugu keeno ilaa siddeetan qoys oo iyagana mashruucaanu halkaa ka fulinay biyo dhaamin iyo waxu qaybin ah magaalada gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco halkaa waxaanu kala xidhiidhnay oo joogay nin khayr badan iyo taakulada dadka dhibaataysan lagu yaqaanay hadda wuxuu dhan yahay ilahay waxaan uga baryana inuu xabsiga kasoo daayo la yidhaho cabdilmalik sheekh muuse coldoon lacagtii aanu u dirnay ilaa soddon booyadood oo biyaah buu kala gaadhsiiyey ilaa shan iyo toban tuulo oo halkaa ku yaala aad iyo aad waa gartay marka dabcan abaartii weli waa ay jirtaa kama soo horeyn hadday haddaysanba kasii darin welidu waddanka roobka ma jiro hadda markaad soo noqoteen maxaa qorshaah oo hadda lacag aruurino ama hawlo aad wadaan khayr badan allah ku siiyo walaal markaan soo noqday abaartii way kasii dartay waayo roob dhulka kama di'in runtiina waxyaabaha yaryar eenu tifiyada ka aragna xaaladdu way ka daran tahay waa ka culus tahay dadka way dhimanayaan cudurro ayaa soo kordha meelaha qaarkood laba jimco wakti laga joogo waxaanu tagnay masaajka abubakar sidiiq ee soomaalidu u badan tahay ee xaafadda haydel baa ku yaala oo aynoo ogolaadeen laba jimco jimcahan soo socda iyo jimcahaas lacag fiican baa nooga soo ururtay gabdhaha xaafadaa degan lacag fiican ba iyaguna nagu soo wareejiyeen dadka kale ahlu khayrka ehe magaalada degan in badan oo kamid ihi maadaama mashruucii hore sidii aan u filinay ayna arkayeen waxay noo keeneen xogaayo tabarucaada lacagtii lacagadu toban kun wax ka dhiman yihiin bay noqotay sideed kun oo australiana iyo wax la jira waxaanu la sugi kari weynay mashruuca hadda aan wadno insha allahu tacaala baahid adag baa jirta wadankii gaar ahaana gobolada maxaan ku dhahda ba iyo bakool oo daacuun ka dilaacay oo dadkii ay u dhimanayaan xanuuno iyo nafaqa daro iyo abaartii weli kasii dartay lacagtii halkaas baanu ku dirnay feedback fiican bay nooga soo direen culimadii aanu ku hagaajinay oo kalsoonida badan lagu qabay oo iyagu jeebkooda wax ka bixinaya ganacsatada ahaay weliba dad ilaahay ka cabsanayo oo aanu arrintaas si gaara ugu xulnay haddeerto waanu wadnaa gurmadkii masaajka breston insha allah jimcaha soo socda waanu ka ururinaynaa gabdhaha soomaaliyeed oo khayrka badan leh waxaanu la kulanay axaddii lasoo dhaafay waxay nala qaateen inaanu mar labaad dadka soomaalida ah ee deeqsiyiinta ah ee lagu yaqaano takaaful ijtimaaciga ama iskaalmaynta iyo isgarabtaaga markay duruufuhu jiraan in mar labaad la dhex galo guddiga masaajidka amsa shalay baanu la kulanay mise daraad baan ujeedaa mashruuca way bilaabeen intaanu anagu aanaan laba kulminba jimcihii lasoo dhaafay wadaad khayr qabo ahoo fanraysinka aada caan ugu aho magaalada degan oo sheekh abu xamse la yidhaahdo ama samiir muhtadi oo my center imaam hogaamiyaheeda ah baanu u yeedhnay oo dadka si fiican ula hadlay lacag fiican oo dhowr iyo afartan kun ah ilaa siddeed iyo afartan kun bay dadku ku deeqeen wax kaash ahaan ilaa soddomeeyaa soo xarootay ilaa dhowr iyo toban siddeed iyo toban kun meelahaasna weli maaragtay dadki way keenayaan oo maalin walba xafiisku aan ugu diyaarnahay oo keenayaan jimcahan soo socda mar labaad baanu doonaynaa dadka masaajka kusoo tukada ee muslimiinta ah amsa inaanu nidhaahno dadka jeefka gacanta geliya haddaanu nahay amsa waxaa kaloo jira sabtida soo socota haddii ilaahay yidhaahdo oon jaaliyadda ku aada ugu dhiirigelinaynaa inta og maahana inta kale layla reception oo ku yaala branzig oo ay soomaalidu aada u wada taqaano aroosyada iyo lagu qabto baanu soo qabanay kaadhar baanu iibinayna konton doolara shan iyo labaatan cashay noqonaysaa shan iyo labaatanna waxay gelaysaa guddiga abaaraha waxaanaanu rabnay halkaa insha allahu tacala in si jaaliyad ahaaneed aynu ugu tashanno in maxaan ku dhahdaa aynu gacmaha isqabsanno dadkaa walaalaheenana u gurmano dowladda cusub ee la doortay soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qiyada noocaasa aad bay ugu celceliyeen ra-iisul wasaaruhu si gaara ayaamahan dambe maxaan ku dhahdaa in badan miidiyaha maxaan ku dhahda wuxuu soo marinaya fariimo isaguna wuxuu ballan qaaday dawladda isaga iyo dawladda uu soo dhisi doonaba oo la sugayo maalmahan inay maaragtay shaqada koowaad ee u taalla tahay dhowrka bilood ee soo socda in dadkaa walaalaheena ee dhimanaya ee baahidu hayso inaynu maxaan ku dhaha u gurmano kulligeen waa gartay waa gartay sheekhow marka waxaan ku weydiinayaa dabcan idinka ururkan ama hay-addan gurmad la yihahdo culimo ahaan baad u abuurteen ama dadka ka dambeeya culimmadii magaalada weeye culimo ahaan maxaa uga duwantihiin jaaliyadda inteeda kale markaa la fiiriyo dhinaca ama lacag aruurinta ama dabcan ururo kale iyo hay-ado kale oo jaaliyadda ka tirsan baa iyaguna howlo noocaas wada marka idinku maxaa uga duwantihiin ilaahay khayr badan ha ku siiyo su-aal aada iyo aada iyo aada u fiican marka koowaad waxaan uga duwannahay waddamadan west darenka aynu ku noolnahay sida qof waliba garanayo oo xasan oo aad ka mid tahay lama macaamilaan community ama dee waxaan jeedaa dad caadi ah waxay had iyo jeer la macaamilaan waa organizationno ama hay-ado khayriya oo register ah oo ay dawladda xaggeeda ka diiwaan gashan si lacagtaasi ay uga badbaado maxaan ku dhahdaa xaggay martay iyo xaggay u socotaa marka waxaan umalaynayaa ilaa inta aqoontaydu dhan tahay dadkii soomaalida ugu soo horreeyay magaaladan aan ahaa waa hay-addii ugu horreysay oo lagu diiwaangeliyey maaragtay inay tahay hay-ad maxaan ku dhahdaa khayriya oo ka shaqaysa waxyaabaha taakulaynta dadka tamarta daran taasi waa mid ta labaad annaku waxaanu uga duwannahay jaaliyada jaaliyadeenna magaalada ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda hayna waafajiyo oo khayrka hayna garansiiye waxay ku salaysan yihiin dadka hadda wax ururinaya deegaano gaara iyo gobollo iyo reer marka runta laga hadlo annaku ma nihin sidaas waxaanu nahay hay-adda yar oon xuduud lahayn annaka soomaalidu waxaa la yidhaahdaa calanka soomaalida xidig waxaa ku taalla shan geesle waxa waxay ka turjumaysaa soomaalidu inay shan deegaan oo kala duwan ay degto markaa laba ha midoobaanba markii dambe annagu xuduud ma lihin meel kasta oo qof soomaaliya ku dhibaataysan yahay ayaa maxaan ku dhaha xuduudayad weeye ma aha deegaan ma aha gobol ma aha maxaan ku dhaha rijin gaara ma aha qabiil iyo maxaan ku dhaha waxyaabaha noocaas oo kale ah waa gartay waanu waanu ka madax bannaannahay waa gartay dabcan waxaad tilmaantay in meelaha lacagta loo diraayo iyo meeshay marayso iyo ammaanka ama ammaanada dadka inuu dhiiban inaad maaragtay ka soo baxdaan hawshaas marka laba arrimoodba dabcan qofkii dadkii lacagaha bixiyena inay meelihii loogu talagalay iyo dadkii baahida inay gaartay ina ka sugaan tan kalena dhinaca dowladda waxaa jira dabcan shuruuc money laundering wax la yidhaahdo iyo in lagu taageero lacagaha noocaas argixiyey waxbaa jira marka labadaas arrimoodba see isu waafajisaan oo uga soo baxdaan waxaan uga soo baxnaa dhinaca maxaan ku dhaha dawladda nidaamka caadiga eh maadaama aanu hay-ad khayriya nahay oo reliefa gurmad somaali relief magacaasaanu leenahay qawaaniinta dawladda sideedaanu iyada maxaan ku dhaha iskaga ilaalinaa lacagta aanu qaadayno eanu dirayno waxaanu buuxinaa foomka caanka ahee la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa austrac maxaan ku dhaha form oo qoladaas u qaabilsan dawladda inay money laundarinta iyo waxaan ilaaliso waxaa gurmad ka mid a nin toddoba sannadood complianciga maxaan ku dhahday xawaaladaha masalan ayaa aada u yaqaana u qaabilsanaa oo garanaya sida looga badbaado dhinaca dawladda waxaanu wadnaayoo kale oo lawyer insha allahu tacaala dhawaan gacanta u saaraynaa inaanu hay-adda ka dhigno hay-ad maaragtay ah maxaan ku dhahdaye ah maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhaha leh charity number ama maxaan ku dhaha charitable ahoo dawladdu ay maxaan ku dhahday ogoshahay inay fundraising samaysay inay wax ururisa iyo inay dadka kaalmaysaba taasna waanu ku daba jirnaa ta labaad eenu dadka doonayna maxaan ku dhahda inaanu tusno senti walba meeshuu galay waxaan anigu u ambabaxay oo anigu safarkaa u galay dheer oo aan laba kun iyo sagaal boqol oo kilomitr u maray inaanu hadhow garanno meeshay lacagtani mari lahayd iyo ciddii ku habboonayd dab waxaanu lacagta ku hagaajinaynaa aanu shuruudo badan ku xidhnay shuruudaha waxaa ka mid a haddii dawladduna weydiiso lacagtan halkeed ka keenteen mambarskaasaa bixiyey hay-adda baanu leenahay oo dadka liiskoodii baanu qaadanay xageed ku bixiseen haddiina la yidhaahdana dadka lacagtaasi aanu u dhiibnay oonu inta badan meelaha ay degan yihiin maamulada ka jira walow awood badan bayayna lahaana aanu clearance uga hayno inay yihiin dad nadiifka ah waxyaabaha maxaan ku dhahdaye dadka lagu tuhumo ka ka nadiifa aanu waraaqa ka soo qorannay baanu ku hagaajinaynaa gacan saddexaad annaga ma sii marinayna lacagtan waxaanu halkan markaanu ka dirno dad aanu anagu soo ogaanay oonu soo baranay oonu anagu soo tijaabinay oo conditions badan leh oo dadka ganacsatada weliba u badana iyagu u dhowdu masaakiinta wax taraya bay gacantooda gelaysaa kadibna waxaanu shardi ka dhignay in maxaan ku dhahdaye t v-yada soomaalida ee dee meel walba maanta jooga ay si qeexan oo dhammaystiran wixii la bixiyey iyo halkii lagu bixiyey iyo meeshay gashay iyo santi walba halku galay inay kasoo duubaan dadkuna life ay guryahooda ugu daawadaan insha allahu tacaala
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali